hadda xanaanada xoolaha dhirtay daata inaan halkan ka soo jeedino arrin baryahan maslo dhexmaraynin oo ah mataqaanaa ku saabsan xayawaanada dalka xayawaan ka mid ah oo la yiraahdo diidii shacabka iyo iyo iyo meediyada aanu ka maqlaynay ka ganacsigiisa iyo mataqaanaa baabi'intiisa waxaan annaga amar ku bixinaynaa wasaarad ahaan inay tahay falkaas faldambiyeed faldambiyeedkaas oon ogoleen sharciga dalka iyo qawaaniinta xeerka mataqaanaa veterinary courtka ama mataqaanaa sharciga xoolaha u yaala kaasoo ah diidiinka waa xayawaan adduunka gabaabsi ka ah hase ahaatee wuxuu u baahan yahay xanaano ka duwan xayawaanada qaarkood oo waxaaway maadaama uu gabaabsi yahay wuxuu u baahan yahay xanaano gooni ah marka asagoo gabaabsi ah haddaanu ugu sii darno in laga ganacsado waa dembi waxaanu u sheegaynaa dadka ka ganacsanaya ama dadka ku hoolan inay ka waantoobaan ka ganacsiga xayawaankaasi waxaan faraynaa u sheegaynaa hay-adaha amniga kala gedisan ummadda dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan inay la dagaalaan soona gudbiyaan wax alla wixii falkaas ku shaqaa si wax looga qabto sharcigana loo horgeeyo waxaan kaloo rabaa inaan ku daro halkan controolkiis meelaha u baahan in mataqaanaa laga controol waxaa ka mid a checkpointiyada magaalooyinka laga soo galo